barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa waa isniin shan iyo tobanka bisha may labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya aniga oo ah sahre ciidla nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin hayno idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah doorka ay bulshada ku leeyihiin dhallinyarada dhallinyarada soomaalida ee qurbaha ku nool iyada oo maanta soomaaliya laga xusayo maalinta dhallinyarada dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo waddankan hadda maraykan joogno joogo ama meelo kaleo qurbaha ay joogo aad bay wax u bataan ayagoo dadaalayo oo waddankan kusoo galay qaxootinimo qaarkood taariib kusoo galay ay meel wanaagsan ka gaareen waxbarashadii ay meel wanaagsan ka gaareen maxaa la dhihi jiray nolosha waddankan ayagoo isla markii dee ku xiran yahay waxyaabo badan sida inay caawiyaan dadkoodii dhulkii ku dhibaataysan sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyarada magaalada laascaanood ku dhaqan ee barata culuumta caafimaadka oo sheegay inaanay helin meelo ay ku qaataan tababarka caafimaadka waxnay ardayda dhigata jaamacadaha gaar ahaan baxda caafimaadka in ay noogu soo kordhiyaan bratikalka runtii jaamacadda aanu dhiganno dee tiyari oo keliya ayaanu ku qaadanaa kama helo bratikalka heesihii ayaad iyagana maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in uu maalinta salaasada u qabto kulan deg deg ah oo looga hadlayo tallaabada ugu dambeysay ee kuuriyada waqooyi ay ku tijaabisay gantaalka maraykanka jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa codsaday kulan deg deg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeesho kadib markii beyong yang ay tijaabisay gantaal cusub kaas oo gaari kara ilaa afar kun iyo shan boqol oo kilomitir xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tallerson ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka walaacsan yahay sida ay u socon doonaan shaqada safaaradda maraykanka ee laga rarayo talaafiif lana geynayo jerusalem saameynta ay ku yeelan karto geedi socodka nabadda ee la doonayo in lagu soo dabaalo bariga dhexe ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benyamin netanyahu ayaa isaguna si deg dega uga feer celiyey arrintaasi waxaana uu sheegay in safaaradda maraykanka ee laga rarayo talafif aanay wax caqabada ku noqon doonin hanaanka nabadda oo ay waxweyn ka tari doonto marka loo raro jerusalem xarunta safaaraddaasi
duur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliya laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan shan iyo tobanka bisha may waa maalin dalka soomaaliya loo asteeyey dhalinyarada waxaana la xusaa heerarkii kala duwanaa ee ay dhalinyaradu ka qayb qaadatay horumarka dalka maalintan xuska dhalinyarada ayaa lagu maamuusayaa aasaaskii ururkii gobonnimo doonka ee s w l oo ay dhidibada u taageen dhalinyaro soomaaliyeed xilliga haatan lagu jiro ayay caqabado tiro badani ku gadaaman yihiin dhalinyarada soomaalida sida shaqala-aanta tahriibka ku-biirista colaadaha hubaysan iyo weliba hubin la-aanta dhinaca mustaqbalka ka haysta sahre cabdi axmed ayaa warbixin arrimahaas ku saabsan inooga diyaarisay
marka la eego marxaladaha soomaaliya ay ku jirto tobannaan sano kadib markii dhowr iyo toban dhallinyaro ah oo u kacay waddanka soomaaliya ay ku dhiiradeen inay u dagaalamaan xornimadii waddanka islamarkaasina ay hanteen waxaa dadka qaarkood maankooda ku soo dhacaya gaar ahaana kuwooda muddada u soo jooga marxaladaha soomaaliya waxaa dhallinyarada soomaaliyeed ay lafdhabar ugu noqdeen burburka iyadoo loo adeegsaday dhinacyo kala gedisan iyo sidoo kale doorkii ay lahaayeen ee ah inay qayb ka ciyaaraan xal uhelidda waddanka oo aanan si buuxda u muuqan sida dadkaasi ay leeyihiin waxaa ururada diimaha gaar ahaan al-shabaab ay u adeegsadaan dagaalkooda dhallinyarada oo si fudud fikradahooda ay u qaadsiin karaan waxaana sidoo kale dalka gudihiisa iyo bannaankiisaba ku barakoco dhallinyaro aad u tiro badan halka colaadaha iyo dagaalada meelaha qaarkoodna qoysaska qabaa'ilaadka arrimaha salka ku haya ay hormuud u noqdeen dhallinyarada in loo adeegsado haddaba sidee ayuu u ekaan karaa doorka dhallinyarada inay gacan ka geystaan dib u soo noolaynta nabadda iyo wanaag ka talinta dalkooda dhallinyarada maanta muna xasan mune axla waa guddoomiyaha ururka dhallinyarada midoobay ee soomaaliya waxa ay qabtaa in saddex iyo tobankii dhallinyarada ahaa ee iswael ay ku bilaabatay xilli fursado fiican oo ka qara weyn ay haysteen kuwa dhallinyarada maanta ay haystaan wallaahi dhalinyaradaas dhalinyaro waxay hayd waktiga uu saaciday marxalad adag kusoo shaqaysay dadku ay ahaayeen dad nadiifa waxaan dhihi karaa soomaalida sida hadda loo jiraday ee qalbiyada looga bukooday ee xanuunka faraha badan iyo qabiilka iyo dhibaatada ay hadda taagan tahay iyo aragtiyada diidan diimaha yani laysku heesto iyo intaba ay taagan tahay dhalinyaradaasuma haysanin dhalinyaro waxay ahayd midda kale dhalinyaro gumaysi la dagaalamaysay ahayd annagu wadanka hadda cid haysato oo kusoo duusho oo si cad ugusoo duusho ma naqaano meelna laga haysta ma naqaano qaarkeen qabiilaha kala odayaal baa noo kala sheekeeya oo qabiil qabiil dhegta ugu wada sheego oo ninba ninka kalento iska ilaalina gabar gabadha kale iska ilaalinaysaa marka caqabadaha hadda inaga ina haysta ayagu ma haysanin ayaga aragtidooda aragtideena hadda aan anagoo ku jirno way ka weyneed waxay ahayd in dalka la xoreeyo xornimo la gaaro dowlad soomaali la dhahana ay helaan marka haddaba dhallinyarada maanta halka ay taagan yihiin ma tahay mid suurtogal ka dhigi karta inay kaga gudbaan inay iyagu xalkii noqdaan halka loo adeegsanaya caqabadaha waddanka ka jira su-aashaasi waxa aan weydiiyey mar kale mura xasan wadankay ka wada hayaamayaan oo wadamada dariskay u nolol raadsanayaan qaarkood waa wada qaxooti badahay ku daadanayaan qaar xabsiyaday ku jiraan marka caqabadaha haysta oo ugu waaweyn oo la isdhigi karo kooyi laba waa amniga muximada dalka haysata shaqala-aanta faraha badan sinaan la-aanta shaqooyinka dowladda iyo shaqooyinka kaleenta xuska maanta oo kale shan iyo tobanka bisha may ayaa waxaa lagu qabtaa magaalooyinka waaweyn guud ahaan ee dalka soomaaliya waxaana intooda badan looga hadlaa fursadaha shaqala-aaneed iyo caqabadaha ku heeran dhallinyarada iyadoo taasina ay u ekaatay sida dad badani ay qabaan oo keliya mid sannad lagu soo xasuusto xilligii aas-aaskii ururkii gobonnimo udoonka soomaaliya ee s y l haddaba in laga eego dhinaca xun maahane dhallinyaradu ma yihiin kuwo ay ku jirto iyo dadiilo horseedi kara fursado dahabi ah oo mustaqbalka waddankan uu ku hiran karo maxamed cusmaan waa wiil dhallinyaro ah oo ku koray xerada qaxootiga ee dhadhaab markii waalidkiis qayb ahaan uu ku waayay dagaalkii ahliga ahaa asbuucii hore waxa uu ka qalin jibiyey jaamacadda indiabolis ee dalkan maraykanka waaxdeeda dhaqaalaha waxa uu qabaa inay jiraan dhallinyaro firfircoon oo dadaalaysa weli marka laga soo tago sida uu yidhi kuwa xumaatada lagu sheego badan oo soomaaliyeed oo wadankan hadda maraykan joogno joogo ama meelo kaleo qurbaha ay joogo aad bay wax u bataan ayagoo dadaalayo oo wadankan kusoo galay qaxootinimo qaarkood taariib kusoo galay ay meel wanaagsan ka gaareen waxbarashadii ay meel wanaagsan ka gaareen maxaa la dhihi jiray nolosha wadankan ayagoo islamarkii dee ku xiran yahay waxyaabo badan sida inay caawiyaan dadkoodii dhulkii ku dhibaataysan inay sida ka warhayaan bulshada ay ku dhex nool yihiin wadankan ee soomaalida ah haddadan waxaan arkaynay abaartii xumeeda ku dhufatay soomaaliya dhalinyaro badan oo isabaabula oo lacago u aruurinayo oo maxaa lii jiray ayaga isxilqaamay oo wadankoodii dadkooda inay caawiyaan rabo waxa uu rajo wanaag ka muujiyey maxamed cusmaan in dhallinyarada kuwooda qurbaha wax ku bartay iyo kuwooda fiyooba ay wax ka bedeli karaan dalka haddii fursad ay u helaan inay door ka qaataan arrimaha siyaasadda dowladda soomaaliyeed ee dhexe iyo maamulada gobolada waxaan kula talin lahaa kulana dardaarmi lahaa inay dhalinta soomaaliyeed ee qurbaha wax ku baratay ay aqoontooda iyo xirfadooda ka faa'iidaystaan n haddii aan sida ayada la samaynin aan loo samaynin barnaamijyo ay dhalinta kusoo noqon karaan wadanka ooga faa'iidaysan karaan ayagana wax ooga baran karaan in generation dan oo soomaaliyeed uu qata ka bixi doono isku soo wada dubo dabaaldega maanta oo kale shan iyo tobanka may maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee ururka s y l la aas-aasay waxa ay ka dhigan tahay maalin lagu xusuusto wakhti awood aad u tiro yareed hase yeeshee aad u muuqatay ay dalka dhallinyarada kaalin muuqata kaga soo qaateen gobonnimo doonkii iyo xornimadii waddanka soomaaliya inkastoo dad badan ay u arkaan in dhallinyarada wakhtigaasi iyo kuwa maanta jooga uu farqi aad u weyn u dhexeeyo
mahadsanid sahra cabdi axmed ayaa warbixintaasi nala socotiynaysa halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington barnaamijka dhallinyarada maanta dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa cabdiqaadir cumar jubba iyo heestii shamis
shabaashabaytii rabbi wuxuu sheegtaa inuu qayb ashaafiyo sharafgeliida aadmiga barya shabaashabaytii rabbi wuxuu sheegtaa inuu qayb ashaafiyo shiniduba waxay malaba ubax ugu shabtaayo iyadoo shuraaka shile lagu abuurtaa waxa shiray sokay badan shiniduba waxay malaba ubax ugu shabtaayo iyadoo shuraaka shile lagu abuurtaa waxa shiray sokay badan anna waxaan shamisay sheekaysigeeniyo shirka qaali uga dhigay sharaftida dhexdeeniyo cishqigo ahaa
ya salaam heestaasi shamis ayaanu intaasi kaga soo gudbaynaa iyo codka cabdiqaadir jubba weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta maantana waxaa soomaaliya looga dabaaldegaya maalinta dhallinyarada shan iyo tobanka bisha may dhallinyarada dhammaana dhegaysanaysana waxaan leenahay hambalyo sida intii niina dhegaysatay barnaamijka dhallinyarada maanta ee maalmihii lasoo dhaafay ba aad ku maqasheen dhallinyarada ku dhaqan gobolka sool ayaa sheegay inay jiraan caqabado tiro badan oo dhallinyarada ka hortaagan inay ka qayb galaan siyaasadda iyo golayaasha loogu go-aamiyo talada dalka iyaga oo intaasina ku sababeeyey in dhallinyarada oo dhaqaale ahaan aanay isku filayn oo aanay isku sharaxi karin golayaashaasi islamarkaasina odayaal muddo dheer xilka soo hayay amaba saaxadda siyaasadda ku soo jiray ay weli kuraasta ku fadhiyaan qaybtii labaad ee warbixinahaasi dhallinyarada gobolka sool iyo ka qaybgalka siyaasadda waxaa maanta ka qaybgelaya cabdiqani salebaan axmed iyo cabdirasaaq xuseen bootaan oo ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood waxaana waraystay oo inoo haya wariyahayaga laascaanood cabdikariim olol ma isleedahay dhallinyaro badan oo siyaasiyiin oo aada u daayar oo magaalada laascanood joogta haddii loo dhiibi lahaa gobolka wax badan bay ka qaban lahaayeen haa way jiraan dhallinyaro badan oo way jiraan gobolka yacnaa u dhashay oo haddii siyaasadda oo kale loo dhiibi lahaa waxyaaba badan ka qaban lahaa laakiin dee yacni waa inay helaan dee wax ay ku shaqeeyaanoo si saxa oo yacni dh- qofkii dhallinyarada ahaa uu yacni ku abuuri karo hami yacni dhulkiisa uu ku hagaajin karo markaas waxaa dhalan karaysa markaa inuu qofkii dhallinyarada ahaa ku hamiye siyaasaddii uu qofkii reer laascaanood ee dhallinyarada ahaana uu siyaasadda ugu soo biiri karayo Een, marka tan een, een, ah oo kale een, ma jiraan haa way jiraan waana laga yaabaa dee in dhallinyaro fara badan lasoo helo een, oo de ku hamiyaya yacni inay dhulkooda wax ka bedelaan xagga siyaasad ahaan iyo xagga een, dhinac kastaba inay wax ka bedelaan wayna jiraan waa u diyaarsanoo la odhan karo inay doorka siyaasadda iyo waxqabadka bulshada ay qayb weyn ka qaataan waxay waxay waa- dhallinyaradu ha deerto xilligan hadda la taagan yahay aad bay diyaar ugu yihiin sababtay diyaar ugu yihiin waxaa tusaale qof kasta ugu filan tan haddeer ay dhallinyaradu ka shaqaynayn ee ah een, badbaadi een, walaalkaaga bahan oo kale wa- waa wax ka mida weeye taana marka siyaasadda lafteeda markaas waa ka shaqaynayaan yacni sida ay tan daacadda ugu shaqeeyeen bay siyaasaddiina daacadda ugu shaqaynayaan Een, sidoo kale waxaan ku laabanaynaa cabdiqani waxyaabaha talooyinka kusoo jeedanaysa cabdiqani waxaa ka mid a si dhallinyaradu u guulaysato bismillahi raxmaan raxiim horta marka dhibaato dhibaato marka la- laisleeyahay la xaliyo een, waxaa waxaa oo in la baadhaa horta meeshan meel- meesha yool ka haysto meesha dhibtanu ka jirto Een, haddii la doonayo haddii la doonayo in dhallinyaradu ay ka qayb qaadato een, tusaale ahaan een, een, een, siyaasadda waddankan oo kale kow horta waa in dhallinyaradii waa in wax la baraa Ilaan tusaale ahaan hadda waxaana qabyaaladahan iyo waxaan isku laynayo aqoon la'aan baa kow ka ah. kow waa in jahliga la ciib tiro laba waa in dhallinyaradii horta markaasna ay markay dee jaamacadihii kasoo qanjabiyaan waa in loo sameeyo een, dhaqaale abuur oo wad- dee qofkiisu aan waxba hayn dee siyaasadda iskama geli karo waa in loo sameeyaa dhaqaale abuur oo oo si ay dee marka hore koowaadba dee noloshooda bayska ah usoo dhisaan waxaa la- waxaa waxaa la dhahaa markuu qofku reer dhiso buu dowladna dhisi karaa yacni markay noloshooda bayska ay soo dhisaan oo si wacan yacni dhaqaalena ay helaan markaas markaas oo oo aqoon ay yeeshaan Dha- dhanka kalena waxaa kale sii baabiinaya dhallinyaradii ee, siyaasadda kasii eraya iyana waa waa 4.5 wax la yidhaaho isna aad ah qabyaaladii oo haa oo dadkii oo dee markii adeer siyaasiyiinta leeg waxaa dhahays adeer nin baa loo doortay wasiir magaciisa xitaa intaan la weydiin waa iska- waa iska garanaysa wax la weydiinayo waa qolamaa la weydiinayaa Een, een, cabdirasaaq maxaad kusoo gabagabayn lahayd talooyinkaa soo jeedin lahayd maxaa ka mid a Een, waxaan kusoo gabagabayn lahaa yani in dhallinyarada awoodda ku jirta ee awoodooda shaqada ku jirta yani laga faa'iidaysto haddii ay siyaasad tahay iyo haddii ay dhan kale tahayba laga faa'iidaysto oo yani dhanka wanaagga dhallinyarada wax wanaagsan ay wadaan laga faa'iidaysto oo yani qofka dhallinyarada ahi yani xoog badan buu hayaa laakiin waxaanu ahayn wixii yani waxaan uu ku bixin lahaa baanu hayne yani wixii kastoo ay awoodooda gelinayaanba lagala qayb qaato lana aamino iyaga
kaasi wuxuu ahaa mid ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood cabdirasaaq xuseen bootaan oo isagu u waramayey wariyahayaga laascaanood cabdikariin olol halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington isla arrimaha laascaanood ayaynu ku jiraaye magaalada laascaanood waxaa ku sugan arday dhigata jaamacadda lagu barto culumta caafimaadka ardaydaasi waxay sheegeen in casharada ay dhigtaan oo dhan ay ku qaataan hab qoraal iyo akhris ah oo aanay helin meelo ay si toos ah ugu qaataan tababarka caafimaadka sida cusbitaallo ama koo- goobo kale oo caafimaad haddaba wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa waraystay qaar ka mid ah ardayda caafimaadka dhigata ee ku sugan magaaladaasi asalaamu calaykum magacayga horta waan asteexa jaac maxamed waxaan doonaynaa inaan baranno caafimaadka marka hadda tioriga waan barannaa halkan waxaan ognay inaan baraticaalka ku qaadanno si aan u helno goobooyinka caafimaadka uga howlgalno bal ka waran waxyaabaha idinku dhibaatada badan maxaa ka mid a waxyaabaha noogu dhibaatada badan wax ma helno baraticaal badan oo ma haysano goobo baraticaal aad u badan haddaan meeshaad wax ku baranaysaan een, kama heli karaysaanoo aad si toosa mar kasta u samaysaan miya jaacadda kama heli karno inaan si toosa markasta baraticaal u sameyno laakiin halkan waan ku helaynaa oka
waa garsi magaca adiguna
magacaygu waa kowsar sayid cali Een, goobtan iminka la joogana waxaan u imid si aan aqoontayda uga kororsado isla markaana aan baratical uga kororsado maadaama aan jaamacadda laga helin baratical oo only casharadeedu ay tiori u badan yihiin marka waxyaabaha idinku daran guud ahaan een, bahda caafimaadka dhallinyarada aad hadda ugu soo biiraysa maxaa ka mid ah caqabadaha had iyo jeer aad la kulantaan aad arkaysaan si aad casharadiinna iyo waxyaabaha aad diganaysaan idinku fududaadaan hadhowna aad bulshada si wacan aad ugu shaqaysaan Een, runtii marka koowaad waxaanu baranaynaa waa caafimaad caafimaadkuna wuxuu u baahan yahay in baratical fara badan la qaato sababtoo ah qofka een, wuxuu gacanta ka arko ma ilaawayo marka waxyaalaha noogu caqabada badan nooguna dhibka badan iminka waxaa ka mid a baratical la-aanta ah jeclaan lahaydeen oo kale markaad xarumaha aad joogtaan oo kale ama dadka bahda caafimaadka gobolka ku jiro oo kale Een, waxaan ka codsanaynaa bahda caafimaadka haddaanu helnay ardayda een, dhigata jaamacadaha gaar ahaan bahda caafimaadka in ay noogu soo kordhiyaan baraticalka marka casharka markaad qaadataan oo kale oo digataan een, muddo aad u fara badan oo waqti aad ku qaadataan si aad u heli lahaydeen in een, qaabka loo duro dadka fileembooyinka loogu xidho een, s- een, waxyaabahaas oo dhan gabaabsi miyay idinku yihiin Een, runtii jaamacadda aanu dhiganno een, dee tiori oo kaliya ayaanu ku qaadanaa kama helo baraticalka laakiinse waanu dhiganaa baraticalka waana naqaanaa okay.
Haya, magaca adiguna bismillahi raxmaan raxiim magacayga najax cabdisaaq maxamuud najax siday gabdhuhu u bartaan een, caafimaadka siday ku yihiin tirada een, ardayda aad ku dhigataan iyo wiilasha iyo gabdhaha bal ka war wallaahi ardayda dhigata hadda caafimaadka way badan yihiin walow aysan helin caafimaad baratical fiican laakiin arday way ku badan yihiin caafimaadka fakaltiga ah wayna jecel yihiin inay bartaan iyadoo waxaa jirta een, duruufo een, keenaya dee inaan baratical la gelino macalimiinta dhakhtarada kugu soo qorayn si aadan eh, aad u heshid waxyaaba badan oo baratical aad u samaysad oo dee life ah laakiin arday way jecel yihiin inay dhigtaan caafimaadka wayna ku badan yihiin ku dhigataan oo kale gabdhihiina waa imisan
anaga gabdhaha ayagu ilaa afartan meelahaasan gaadhanaa wayna- way badan yihiin ardayda dhigataa meesha halkan oo kale maxaa u timaadaan waa meel barayfada waan arkaa bal iiga sheekeen halkan oo kale waxaan u nimaadaa nugu kalifa inaan nimaadno waxaanu rabnaa inaan ka barano baratical fara badan aan ku helno walow aanu jaacadda aanu ka helin baractical fiican iyo meelo kaleona hadda aanu lagu soo qorinoo de aanan teginba saa daraaddeed baan u nimaadnaa halkan aqoon kororsi inaan ku helno dadka aqoon-yahanka iyo dadka dhakhaatiirta ah iyo dadka xarumaha caafimaadka iskale maadaamaad ardaytihiin maxay tahay waxaad ka codsanaysaan waxaan ku codsanaa inay noo fasaxaan aanu cusbitaalada tagno aan ka howlgallo saan baractical uga baranno dee wax badan aan ka faa'iidno saasaan ka codsanayna marka dhallinyaradu ma u diyaarsay inay noqdaan dad dhakhaatiira oo laysku hallayn karo oo ma isleedihiin inay doorkaasi noqonayaan mid buuxiya
ardaydu ha u helan yihiin inay noqdaan dhakhaatiir weyn waa ardayna firfircoon inay oo ta- oo rabaan inay tagaan dhakhaatiirtada dhakhaatiirta laakiinse waysan helayno de macallimiinta waan kuu soo qorayn meesha waan loo iyaga lala rab inay yimaadaan meesha weli waan loo diyaargaroowintaa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dhallinyarada caafimaadka ka barata jaamacad ku taalla magaalada laascaanood waxay u waramayeen wariyaha v o a cabdikariin olol inta waa hagaag halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington ismaaciilow intayna dhinaca heesaha gaadhin bal hal ka mida ama laba qodobadii wararka ugu doorka rona mahadsanid sahra golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in uu maalintaas salaasada ee berri ah uu qabto kulan deg deg ah oo looga hadlayo tallaabada ugu dambeysay ee kuuriyada waqooyi ay ku tijaabisay gantaalka maraykanka jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa codsaday kulan deg deg ah kadib markii beyong yang ay tijaabisay gantaal cusub kaas oo gaadhi kara ilaa afar kun iyo shan boqol oo kilomitir
waa hagaag intaasina aynu kaga nimaadno qodobadii wararka ugu doorka roona ismaaciil ayayna xasuusiyey mar kale halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington dhinacii heesaha ayaynu soo qabanayna ismaaciilow maxaad inoo haysaa dhinaca farsamo yaqaankain bal haatanna doorashada iyo xulashada siin doonaa sandheere
dhayalka u malaynine ndhayi ku qalacsada kadheehanayne dhamma waaxyaha igana inta dhiiga qaabeya dhamma waaxyaha igana inta dhiiga qaabeya adiga dhajiifeye dhamma waaxyaha higana inta dhiiga qaadaya dhamma waaxyaha higana inta dhiiga qaadaya adiga dhex jiifay dhabtii waxaa tahay dhabtii dhabtii waxaa tahay dhegta udubka haysiyo ismahayga noloshee ismahayga noloshee ismahayga noloshee ismahayga noloshee
heestaas ay ku luuqaynayso fanaanada ikraan caraalena dee maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada inoo joogaa inoo soo qabtay waxayna gebagabow tahay idaacaddaydii duhurnimo saare cidla nuur yaano ismaaciil xuseen farjare idin la socodsiinaya tan iyo intayna afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayna sidaas iyo nabaadiino
adigaa ku